Ardayda fasalka labiyo tobnaad ee wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa wada diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ee ku aadan imtixaanka qaranka oo ay u fadhiisan doonaan afar iyo tobanka bishii lixaad labada kun shan iyo labaatanka. Tirada ardayda oo gaaraya kumanaan arday ayaa bilaabay dib u muraajaceen ku saabsan cashiradii ay soo qaateen sanad dugsiyeedkan, ka shaqaynta imtixaanadii hore ee laga qaaday, iyo weliba diyaar garowga ku aadan agabka loogu talagalay imtixaanaadka. Qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsiyada sare magaalada Beledweyne, isla markaana u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa raadiyo Beerula ugu waramay diyaar garowga ku aadan imtixaanka qaranka.
magacaygu waa maxamed cali xaadow Een, haddaa si faahfaahsan aan intixaamka iyo diyaargarowgiisan aan kaa siiya een, waxaan aan qaadanay dhowr een, markaas seminaar oo oo ka warbixinayo ama ka tarjumaya qaabka iyo diyaargalowga ku aadan intixaamka wasaaradda ee laba kun labaatan afar laba kun labaatan shan Een, maasha allah waxaan een, haddartaan een, waxaa noo sii socda qaybihii oo intixaamkii finalka ee infaniska hadda qaybihiisii oo gabagabada marina Een, maasha allah haddartaan han hankaanana waxuu iyo shucuurtaan hadda lama soo koobi karo maxaa yeelay een, intixaamkii qaranka ee centralizedka ah waxaa soo gaarnay qaybihiisii markaasi uu soo dhawaaday Een, maasha allah een, waxaana jiray markaasi een, tareenino iyo seminaaro badan oo ku aadan buwaagta iyo qaabka imtixaamka dowladda loogu shaqeeya iyo imtixaamadii hore loo soo galgalay qaab muraajacaysan oo faahfaahsan macalimiinta noo siiyeen maasha allah Een, haddana hadduu ilaa yiraaho waxaan markaasi rajaynaynaa een, kaalmo sarsare iyo dhibco aad u qurux badan bismillaah magacaygu waa amal faarax cumar dhigata iskoolka hoose dhexe sare ee cumar bin khadaab run ahaantii een, sanadkan waxaa dhameynayaa fasalka koonfoor Een, waxaa ka mid ahay sanadkan ardayda ka baxayso oo shahaadiga ah Ee, ilaah waxaa ka rajeyneynaa inuu noo fudeeyo imtixaanka shahaadiga ah Ee, badanaa macalimiinteena haddeer waxayna siiyaan cayn muraajaco maadaama uu badanaa cashiradii iyo hadda uu dhammaaday waxayna isku danayaan inayna fahansiiyaan ee, sida meelaha uu imtixaanaadka uu ka imaan lahaa iyo waxyaabahaasay diiradda saaraan inta badan insha allah hadduu ilaah yaraado waxaa rajeyneynaa inaa imtixaanka ee, kaalimaha sare ka galo oo ilaahay nagu guuleysiiyo magacayga waa faatimo maxamed ibraahim waxaan dhigtaa ee, iskuulka hoose sare ee cumar bin khadaab waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan ka qalin bedelanaysa una diyaargaroobeysa inay ka qayb qaataan imti- imtixaanka dowladda Een, insha allah waxaan ka rajeynaynaa guulo fara badan iyo kaalmaha hore inaan ka mid noqono ka ahaan cumar bin khadaab sidoo kale macalimiinteena waxayna siiyaan muraajacooyin sidoo kale waxay noo soo bandhigaan imtixaanadii hore ee tegay si aan faham guud iyo faham kaleba aan ugu qaadano sidoo kale waxaa jira jaamacadan oo qabteen siminaaro fara badan hadda waxaa dhihi karaa waxaan faham guud ka haysanaa imtixaanka iyo siduu ku iyo qaabkuu ku imaan lahaa iyo wax walba siday u jiraan waxaan rajeynayaa guulo fara badan inaan ka gaarno insha allah Diyaar garowga imtixaanka qaranka waa mid ka mid ah tiirasha udub dhexaadka u ah guusha ardayga, isaga oo door muhiim ah ka qaata in ardayda uu helo kalsooni iyo fahan la xiriira imtixaanka iyo sidii ay ugu keeni lahaayeen darajooyin wanaagsan.